magaalada washington waxaa erkays ku sii shareeraya ololaha siyaasiyiinta kenya ay kaga codsanayaan codbixiyayaasha inay codkooda siiyaan sagaalka bisha sideedaad labada kun labaiyo labaatanka hogaamiyaasha ayaa weerar afka ah isku qaadaya halka deegaanada qaarna arinku uu gacan ka hadal u gaaray warbixin arrintan ku saabsan waxaa gaarisa kasoo diray wariyaha v o e da maxamed faarax shire in ka yar lixdan maalmood ayaa ka hartay guud ahaan xilliga dalkani kenya guud ahaan doorashada looga dareeri lahaa tartanka siyaasadeed ee gobolada waqooyigana cirka ayay isku sii shareerayaa marba marka kasii dambaysa hogaamiye walba waxauu isku dayay inuu soo bandhigo siyaasadiisa waxaana soo ifbaxayay siyaasiyiinta qaarkood ay xilliyada qaarkood is afdhaafayaan goobo kala duwanna ay isku afdhaafayaan hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkani kenya mudane aadan bare ducaale ayaa dirir afka waxa uu ku wadaa hogaamiyaha gaarisa county mudane cali bunow qorone wuxuuna aaminsan yahay in dowladda gaarisa county haatan ay noqotay mid dhicisowday aniga rag kale waxaan ishaynaa barasaabka m c a dhaxda anada ka baxa duqeyda dhaxda anada ka baxa shacabka dhaxda anada ka baxa ani shan shee baan sheegi shantaa shee hadday been tahay barasaabka canaan sabeen ku xay magaalada gaaris iyo countigan oon ma looga dhammaanayo mise loogama dhammaanayo soo logama dhammaanayo lacagtii biyaha dastuurka waddanka markaa fiiriso waxaa jira waa la fos shaju hataa maanta hirasoo mb maho soo madogasha oonka ma jiro c d f tis hadduu gaari hadduu ceel ku qodo waa la qaban biya waxaa loo dhiiba ninka dadka anaga ma ooman mise ma ooman isbitaalkan u weynaa garis kow iyo labaatan odayaal oo waraaba u weeye oo shaqaalihiisa ku jiraan ayaa ku dhinteen magaaladan iyo iyo siika ayagoo loo sii wado nairobi oo loola ordaayo oxygen dhankeeda kale mudane cali bunow qorane ayaa waxa uu aaminsan yahay inay hogaamiyaasha haatan dowladdiisa ka soo horjeeda dhammaantood ay yihiin kuwa lid ku ah horumarka guud ee gobolka wuxuuna sheegay in shacabka looga baahan yahay inay iska qabtaan waxaad og tihiin dad kala socdaan oo kuura doonayaan oo ordaayaan laakiin waxay ku socdaan waxaa weeye dad guul filanaya ma aha anigana uma sheegayna ayaka afkooda ka sheegteen annagu waxaan ku daalaynaa number one aan noqonaan rabnaa insha allah waana guulaysanayna kuura nagu filan waa qabnaa beentay ku sheekaynaya ay ku soo istaageen waa mid aan jirin waa wax un wax iska riyo un wey annaka riyo kuma jirno waan shaqaysannay kuuraan goynay dadkeenni waa diyaar laakiin wuxuu u baahan yahay in la soo bixiyo in la wacyigeliyo inay beenta laga bixiyo dadka nuxuun ee socdaan inay u sheegaan qaarkood ayaa waxa uu ku sheegay inay yihiin kuwa ku dacweynaya inuu yahay dagaal ooge hub fara badanna sito wuxuuna sheegay inuu beri ka yahay inuu abaablo noocaas oo kalea ku kicitimay madaxda reer garis waa sanadkan waxaan ugu hagaagtay dad aada u xun oo aan xikmad lahayn taariikhna aan aan garanaynin tolkoodana aan u turaynin hadda saddex m b oo ku jiraan magacyahooda inaan sheegin ma rabi balse walba oo aan tagno dowladda national aan fadhiisanno waxay ku sheekeeyaan cali wuxuu qabaa ciidan dagaal buu ku jiraa dad buu hubeeyaa hataa ku meelahaasa socday oo reeyaxya oo gabana doonaya sabtida aan soo dhaafna sabtideedi kale afki kuwii buu ku hadlay oo uu leeyay cali wuxuu qabaa ciidan shuftuu hub siiyaa mushaar buu siiyaa shuftada uu sheegayna waa ininka ininkana wax aad samayseen waxaa weeye uun carruurtiinna inaan hoostiina lagu qowracin yaad ininkana ku dadaasheen aniga garabaa idinku ah mudane deeqow barrow isna loolan adag kula jira gabanatora cali bunow qorone ayaa dhankiisa wuxuu aaminsan yahay in debdhicii ugu weynaa uu ka jira guud ahaan gobolkan
reebura ma jira dhalinta reebura lacag boqol iyo konton milyan baa shantii sano aan soo dhaafna loo qoondaynayo haddii laisku daro lix boqoloo milyan waaye wax reebura oo dhallinyaro ah lacagta ay ka soo gaarta ma jiraan lacagta intay ku maqantay sharcigana waa la mariyey bengigana way soo martay waxaa kaloo jirta afartii sano aan soo dhaafaynay dhallin in loogu talagalay baasari boqol milyan sanadkii sanad walba in boqol milyan loogu talagalay dhallinta in looga bixiyo iskuullaha fiiska waa og tihiin familyaal waaweyn baan nahay qoyskiiba waa toban iyo labaatan ilmood baa joogaan nin awoodi karo inuusan jirin ilmaha sayto iskuul fiiskooda boqolka milyan ruux reebura ku sheegan karo baasari ma jira oo countiga ka imaatay wax m b ma aha countiga ka imaaday oo baasari ka sheegan kara ma jira dowladdaasaan rabnaa inaan la jihaadno isku soo celiyo dhammaan siyaasiyiintani mid walba midka kale waxa uu doonayaa in uu ka xoogsado kursiga haatan uu ku fadhiyo waxaana soo ifbaxaya culays fara badan oo shacabku ay saarayaan baraha bulshada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ay ku kulmaan dhammaantood hadalhaynta ugu weyn waxay dhex maraysaa siyaasiyiinta ku culus siyaasadda kuwaasoo intooda badana kuwa ku soo jiray ama haatan u loolamayo halka codbixiyaashuna iyaguna ay ku kala aragti duwan yihiin dhammaan siyaasiyiintaasi midba midka kalenay u saacabatumayaan maxamed faarax shire v o a garisa